assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeennimo ee dalsan qodobada caawa ugu haweenna waxaa ka mid ah ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini'aadanimada cabdiraxmaan cashukuur oo maanta gaaray degmada baardheere golaha wakiilada maamulka puntland oo diiday ansixinta xubnihii magacaawnaa ee maxkamadda sare maamulka puntland oo dib u magacaabay xubnaha maxkamadda sare ee maanta diideen golaha wakiilada maamulkaasi puntland madaxweynaha golaha wasiiradda maamulka hirshabelle oo iskugu yimid shir aan caadi ahayn ay ka soo saareen qodobo la xiriira arrimaha amniga madaxweynaha maamulka somalilan muuse biix cabdi oo hortiisa lagu dhaariyay afar xubnood ee ka mid noqonaya komishanka doorashooyinka maamulkaas iyo ardayda xerta ah ee kaalmaha hore ka galay imtixaankii laga qaaday oo abaalmarin markaa la guddoonsiiyey
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo ah isniin ah taarikhdan waxay ku beegan tahay afarta bisha toddobaad ee luulyo sanadka laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo faah-faahsan waxaanu ku bilaawnay ergeyga gaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya u qaabilsan arrimaha bani-aadanimada cabdiraxmaan cabdishakuur asame ayaa maanta gaaray degmada baardheer ee gobolka gado cabdirashiid cabdulaahi daayir ayaa faahfaahinaya soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha xildhibaan cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame safiirka dowladda qatar iyo wafdi ka socday hay-adda qatar jarati ayaa maanta gaaray magaalada baardheere ee gobolka gado oo ka mid ah deegaanada ay kusoo qulqulayaan dadka ay abaaruhu saameeyeen oo kasoo hayaamaya gobolada jubbooyinka iyo deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya wafdigan ayaa u kuurgalay xaaladaha ay wakhtigan ku sugan yihiin dadka kasoo barakacay deegaanadaas waxayna indhiindhayn ku tageen kaamka iftiin oo ay hadda ku sugan yihiin in ka badan laba kun oo qoys oo ka mid ah kow iyo labaatan kaam oo ku yaala duleedka degmada baardheere oo ay soo gaareen dad kasoo hayaamay abaarta waxaana halkaas la gaarsiiyey deeq raashiin ah oo loogu talagalay shan boqol iyo afar iyo toban qoys oo ka mid ah dadka ugu liita ee kaamamkaas ku nool intaas kadib maamulka degmada baardheere ayaa warbixin ka siiyey wafdiga xaaladda dadka kusoo qulqulaya baardheere iyo cabsida ay ka qabaan haddii ay sii jirto abaartan labada bilood ee soo aadan ahaantii meeshan waxaa ka dhacday abaar daran oo ma ogtahay sanadaya soo lalaabanaysay waxaa gebi ahaanba dadkii boqolkiiba siddeetan kasoo dhammaaday ama sagaashan wax la eg xoolihii iyo beerihii ay tabcanayeen waxaa magaaladan soo gaaray dad barakacyaal ah oo sida la sheegay tiro badan ah hadda dad kaamanka ku jiro oo barakacayaasha ah oo kaamanka barakacayaasha ku sugan waa ilaa siddeed iyo labaatan kun oo qoys waxaa intaa dheer oo ma ogtahay magaalada ku sugan oo xaafadaha qaraabada iyo dadka hilka ku dulnool dad tiro badan iyagana oo moogtaha qaraabada ku dulnool aan kaamanka tegin waxay sababtay abaarta mudan xildhibaan dhimasho iyo moogtahay moogtahay wax badan oo dhibaato ah waxaa magaaladan ku dhimatay oo moogtahay saameynta abaarta u dhimatay dad ka badan shan boqol oo qof oo u badan caruur iyo dad waayeel ah sidaa darteed marka waxaa meeshan abaarta waxay ku reebtay saameyn xoogan waxaan codsanaynaa insha allahu tacaala in moogtahay wixii la tari kara dadka la taro mid ka mid ah dadkii ka faa-iideystay deeqdan raashiin ee maanta la gaarsiiyey baardheere ayaa ka mahad celiyey raxiim annagu waxaa waaye reer baardheeraan nahay abaaro oo bacdigeeda aan la yaabnayahay ilaahay asnoo keenay xaggiisa hay-adihii samafalka adduunka oo noo soo gurmadana ilaahay dembigooda wax walba ilaahay ha u dhaafo annagana waxaan nahay dad masaakiin ahoo meesha ku dhibaataysanaan ahena waxa ilaahaygiisa waa noo keenay waana siiyeen sidaa la-adigeed ilaahay xaggiisa maxad ilaahay iskale ilaahay ha siiyo iyagana waxaan u soo barakacay beerihii abaar wax ilaahay uuma hoolana eber waa dhammaadeen sidaa la-adigeed wax la cunona gacan laguma hayo anina waayeelaan ahay oo indhahan waa kashiifa waana macadgeeda waana jirinahay oo waa caajisanahay ilaahay xaggiis halahan hadda maanta naloo keenay iyo wixii nala siin jirin baraka ilaahay hanaga siiya waa noo roon yihiin waana noo dadaasheen sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay ergeyga madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxaan ujeedka safarkeenna ahaa in aan u kuurgalno xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaankan oo ah sida naloo sheegay ay kusoo barakaceen sideed iyo labaatan kun oo qoys oo ka yimid gobolka jubbada dhexe iyo gobolka gada iyo iyo gobolka bay naftiisa meelaha sidii aad la socotaan aan booqashooyinku tegayno waa meelaha dadka ugu badan ay kusoo qaxaan waa ognahay inay meelo kaleo badan kusoo qaxeen oo gacanta kooxaha maaragtay nabadiidka ama argixisada ay ku hayaan oo runtii aan rabno in dadkaas gargaar la gaarsiiyo deegaano badan oo waa tegi doonaa dalka dhan abaarta way saameysay meel ay abaarta dhaaftay ma jiro dad badan oo ila soo xiriiri way jiraan annaga ujeedkeenna wuxuu yahay adduunka inaan u qeylo dhaamino shalay mahana doraad golaha wadatasha wasiirada carabtan jiray xoogayaha guud ee arrimaha bini-aadamnimada ku-xigeenkiisaan la hadlay safaaradaha dalka joogo dhanaan la hadlay oo safiirka qatar iyo safaaraddiisa ay ka mid tahay ujeedka annaga loo abuuray xafiiskan waxaa waaye in aan macnihii dadka adduunka indhaha ku soo jeedino iyo soomaalida intaba waxaa ila socdaa xirsi oo ka mirsan xubin ka tirsan guddiga gurmadka abaaraha oo runtii muddo afar bilood ayaga naftooda shaqeynaya oo dhisnaa waxaan rabaa marka inaan u mahad celiyo qatar al khayriya oo runtii gurmadkan maanta bay soo gaarsiisa baar dheere iyo deegaanada kaleetaba
cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
golaha wakiilada maamulka puntland ayaa maanta diiday ansixinta xubnihii magacawnaa ee maxkamadda sare maxamed xuseen dheere ayaa garowga ka soo diray
gudoomiyaha golaha wakiilada puntland cabdirashiid yuusuf jibriil oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka puntland ayaa maanta shir gudoomiyey fadhiga shan iyo tobnaad kala fadhiga kontonaad ee golaha wakiilada maanta ahaa ansixinta xubnihii magacownaa ee maxkamadda sare waxaana furay gudoomiyaha golaha wakiilada saaka waxaa inoo yaalla laba shaqo midi waa xubnihii maxkamadda sare ee magacawnaa oo madaxweynuhu soo codsaday in ay helaan xasaanad golwansiyo shaa labaad ee inoo yaalaana waxa weeye arrimihii garsoorka insha allah madaxdi markaynu hawsha koowaad marka hore iska dhammayno waxaan u mari doonnaa insha allah billaahi kariim shaqada aan qabanayno dastuurka dowladda puntland iyo waxayna furayo qodobkiisa lix iyo toddobaatanaad faradii sara ee xeer hoosaadka golaha oo ah mas-uuliyiinta ay xukuumaddu soo magacowdo in golaha la hor keeno golahu
xogayaha golaha wakiilada cabdirasaaq xidig ayaa golaha ka hor akhriyey warqadda codsiga ah ee ka timid madaxweynaha puntland si loo ansixiyo xubnaha maxkamadda sare waraaqda tirsigeedu yahay boqol iyo labo laba kun iyo labaatan iyo labo sagaal iyo tobanka bishii juun laba kun iyo labaatan iyo labo kuwa guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland ujeedo ansixinta xubnaha maxkamadda sare dowladda puntland mudane guddoomiye waxaan halkan kugu soo gudbinayaa ansixinta xubnaha maxkamadda sare dowladda puntland in la siiyo xasaanadda xubnahaas oo la magacaabay intii u dhexaysay labada kala fadhi ee golaha wakiilada dowladda puntland liiska xubnaha maxkamadda sare axmed maxamed yuusuf taaraan guddoomiyaha maxkamadda sare dowladda puntland nuur ciise maxamed gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare dowladda puntland axmed aadan yuusuf garsoore maxkamadda sare dowladda puntland cabdiqani diiriye cawl garsoore maxkamadda sare dowladda puntland cabdinaasir cabdulaahi cali garsoore maxkamadda sare dowladda puntland maxamuud aadan cabdulle garsooreyaasha kaydka ah ee maxkamadda sare dowladda puntland shaafi axmed cali garsoore kaydka maxkamadda dowladda puntland daahir maxamed nuur xubno guddi xasan cabdi cilmi xubno guddi haddaba si ay u gutaan waajibaadkooda shaqo waxaan si xushmad iyo qadarinle golaha wakiilada uga codsanaynaa in la siiyo xasaanadda wada shaqayn wacan waxaa ku saxiixan سعيد عبد الله دني مدحوينها دولة بوتلاند intaa kadib xildhibaanada ayaa u qaaday codka kalsoonida ah xubnihii maxkamadda sare waxaana cod gacantaaga ku codeeyey ogol labaatan iyo saddex xildhibaan halka ay diideen kow iyo toban xildhibaan waxaana ka aamusay sagaal xildhibaan sidaas ayayna ku waayeen codka kalsoonida ah sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka puntland cabdishiid yuusuf jibriil xubnihii maxkamadda sare colayntii waxaa u dhacday sida tan koranku waa saddex iyo afartan ogol waa saddex iyo labaatan jiidmo waa koob iyo toban aamus waa sagaal saddex iyo afartan iyo codsaas ku leeyay sidaa daraaddeed waxaan qirayaa xubnihii maxkamadda sare ee magacoona ee madaxweynuhu gole uu soo gudbiyey inay sidaa kalsoonida baarlamaanka ku waayeen berito oo ay tahay bishu shan waxaa ina hor imanaya wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta xeerkii guddiga culimadaana ama garsoorka xeerkii xeerkaana waa haddaba shaqaa ku socoto wayna u keeni doonaan insha allah bilaa kariim fadhigeenna maanta mudanayaal waa xidhanaynaa insha allah bilaa kariim fadhiga maantu intaas inoogu xidhan yahay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dene ayaa mar kale dib ugu magacaabay xubnihii waayey codka kalsoonida ah waxa ayna tani ka dhigan tahay wada shaqayn la-aan ka dhex jirta golaha fulinta iyo sharci dejinta ee puntland maxamed xuseen dheere wararka t v-ga dalsan garowe
madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta hortiisa lagu dhaariyay afar xubnood oo markaa kamid noqonaya komishanka maamulka doorashooyinka axmed maxmuud door ayaa hargeysa kasoo diray hay-ad bayaan ugu soo laabana dhinaca kale golaha wasiirada maamulka hirshabelle ayaa isugu yimid shir aan caadi ahayn waxayna kasoo saareen qodobo la xiriira amniga mahad kuwaara ayaa faahfaahinaya
madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaawo xuseen ayaa gudoomiyey shirka golaha wasiirada dowladda hirshabeelle oo ka qabsoomay magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle shirka inta uu socday waxaa warbixin looga dhageystay wasiirada wasaaradaha amniga gargaarka maareynta musiibooyinka iyo caafimaadka maadaama deegaanada hirshabeelle saameyn ba-an ay ku yeelatay guud ahaan abaarta ka jirta dalka sidoo kalena deegaanada hirshabeelle qaarkood ay ka socdaan howlgallo lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab markii uu shirku soo idlaaday agaasimaha warfaafinta madaxtooyada hirshabeelle daa-uud xaaji ciro ayaa warbaahinta la wadaagay waxyaabihii ka soo baxay shirka
بسم الله الرحمن الرحيم اولا marka ugu horeysa aad iyo aad ayaad mahadsantihiin maanta oo ah isniin afarta bisha luulyo labada kun labaiyo labaatan waxaa shir aan caadi ahayn isugu yimid xubnaha golaha wasiirada dowladda hirshabeelle shirka maanta waxaa shir gudoominayey madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaawe xuseen dhammaanna xubnaha golahu waa ay ka soo qayb galeen kulankan waxaa looga hadlayey ajandihiisu waxay ahaayeen warbixin ka dhegeysiga wasaaradda amniga wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka iyo guddiga gurmadka abaaraha annagoo og deegaanadeenna inay ka jiraan abaaro aada u baasan wasaaradda amniga ayaa waxa ay madaxweynaha iyo xubnaha golahuba la wadaagtay howlgallada xoogan ee ka socda deegaanada iyo degmooyinka hirshabeelle waana la socotaan howlgallada xoogan ee lagu bacsanayo kooxaha argagixisada ah ee ka socda gobolka hiiraan ee laysugu furayo beledweyne iyo matabaan howlgalladuna sidii loogu talagalay ay u socdaan dhinacan kalena deegaanka cali foorleere fariisimo ay ku lahaayeen kooxaha nabadiidka ah cagta ayaa la mariyey maleeshiyaad halkaas ku sugnaa shabaab ka tirsanna waa lagu dilay dhinacan cadalana waxaa ka socda howlgallo xoogan oo shabaabka looga hortegayo iyo kooxo kale oo toogo ah oo isbaarooyin sharci darro ah gaadiidka lacaga uga qaada shirka sidoo kale inta uu socday waxaa aad looga hadla arrimaha gurmadka abaaraha waa ogtihiin guud ahaan dalka dhan waxaa ka jira abaaro baasan oo runtii dadku saameyn xoog leh ku yeeshay deegaanada hirshabeellena abaaro xoogan ayaa ka jira oo runtii wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka iyo guddiga gurmadka oo madaxweynuhu ay warbixin guud ay ka siiyeen runtii dad badan ayaa waxa ay ka soo baragacayaan dhulka miyiga ah oo abaaro xoogan ay ka jiraan iyo biyo la-aan intaba dadkaasna xoolihii ayaa ka le'day waxyaabihii yaraa ama xoolo yar hadday u hareenna kooxihii shabaabka ayaa xoog uga qaatay magaalooyinka ay ku soo ururayaan waxaa laga maarmaan ah in hay-adaha deeqbixiyaasha ah ama hay-adaha u gurmada dadka inay halkaas gargaar la gaaraan meelo badanna waa laisku howlay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa shaqadaasna waa ay socotaa guddiga gurmadka abaaraha iyo wasaaradda gargaarkana waxaa la faray in sida ugu dhaqsiyaha badan leh dadkaas biyo iyo baadba loo gaarsiin lahaa hadduu ilaah yidhaahdo shirka sidoo kale inta uu socday waxaa warbixinno looga dhageystay wasaaradahan kala duwan waxaa laysku soo hadal qaaday maadaama dhallinyaradeennu ay yihiin dhallinyaro aan shaqa abuur badan loo samaynin in laga faa'iidaysto mashruucyada kala duwan ee socda dhalintuna looga faa'iideeyo fursadaha hadda jira loona abuuro shaqa abuur dhallinyarada isugu jira wiilasha iyo gabdhahaba insha allahu dowladda hirshabaalena ilgaara ayay ku hay doontaa shaqa abuurna waa loo samayn doonaa hadduu alla ka raali noqdo wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay madaxweynuhu la wadaagtay in deegaan degmooyinka hirshabeelle ay ka kooban tahay oo dhan loo tababarayo dhaqaatiir wax badanna insha allahu ka tari doonta arrimaha la xiriira hooyada iyo dhallaanka waana rajaynaynaa insha allahu inay isku filnaan doonaan cisbitaalaadka ku yaala degmooyinka hirshabeelle hadduu ilaah yidhaahdo
guud ahaana warkii habeennimo aad kala socoteen raadaha dalsan magaalada muqdisho kheyrtan dhegeysaa waan dhigintaa cid uu seega waxay dib u heli kartaa bog internetka ku neel radio dalsan dot com aad ku mahadsantihiin dhegeysi kala socodka warkii habeennimo
wararka adla haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel